ujeedada warshacbeelka usoo saarno waxay tahay waxaa jira dhaqdhaqaaqyo aan ka dareemeyna deegaanada ay ka taliso dowlad goboleedka galmudug oo maaragtay arrimo siyaasadeed ku saabsan ay ka wadaan dowlad goboleedka puntland marka arrimahaas oogeed anagoo uga digeena ayaga adduunkana ogeysiinayna ayaa ujeedkeena waxay tahay inay arrimahaas ka feejignaadaan oo maaragtay ay faraha ka qaadaan ayna ka doortaan maaragtay derisnimo iyo walaabtinimo iyo in lagu wada noolaado maaragtay wadajir maxay tahay marka arrimahaad ku eedeynaysaan inta arrimahan ku eedeynayna waxaa kamid a kow maaragtay taageero dhaqaale iyo mid ciidanba oo u fidinayaan maaragtay ururka elsuna sidaan la socono waxaa kaloo jiro deegaano ka tirsan galmudug oo maaragtay muxuu ahaa dhinaca oo gobolka mudug ka tirsan in ay ka sameynayaan dhaqdhaqaaqiyo maaragtay ciidan ayagana maaragtay ay ka jiraan marka meelahaas oo dhan oo maaragtay dadkii ka tirsanaa dowlad goboleed galmudug oo shacabka meelaha degana ay kasoo dacwoonayaan waxyaabahaas oo idil marka arrimahaas waxaan leenahay dadku waa deris waa dad walaalaha waxaa fiican marka in walaaltinimo lagu wada noolaado in maaragtay arrintaa faraxa qabo waxaa kaloo jira hataa dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo ka socda waqooyiga gobolka galgaduudka wuxuuse maaragtay inay ku lug leeyihin aan dareensannahay waxyaabahaas oo dhan marka inay maaragtay ay ka maaragtay faraha ka laabtaan waa waxaan kala hadleen ma jirtaa wax caddayna oo arrimahaasi ama eedeymahaasi aada soo jeedisay loo hayo runtii ha waa hayn waa helaynaa waana haynaa waktigeeda markii loo baahdana waa keeni doonaa haddii la yidhaahdo waxaana leenahay maaragtay muxuu ahaa ii sheeg haddii ay ogolaadaan wadahadalka ayna u bareeraan inaan kusoo cadoono kiisaskaas maaragtay waa usoo bandhigi karnaa markii waktigeeda loo baahdo ma isku daydeen ka hor intaydan warbaahinta isku marin ma isku daydeen horta inaad wada hadashaan runtii waa la socotaa annaga dowlad goboleedkan hadda waa ardan markii la dhisayba maaragtay ama intii ka horreysay oo dowladda barseska ay wadeen iyo guddiga farsamada waxaa la taqiinaya in marnaba wax puntland carqalad ku ah aan lagu sameynin oo maaragtay ama xubnihi guddiga farsamada ama baarlamaanka hadeer inaan lagu soo darin dadka deegaanada ay puntland ka taliso kasoo jeedo ama dadka reer puntland saabaha loo sameynayana waxay ahayd in ayada lagu ixtiraamayo oo dawladdaas maaragtay in qalqal la geliyo ama nidaamkaas jiro sitabilitigiisa lagu xadgudbo in la diidayo saa awgeed annaga maaragtay markii dastuurka la sameeyena ergeyadii dastuurka ansixinaysa waxay ku ansixiysay inuu yahay muxuu ahaa xuduuda waqooyi ilaah janugaal annaga ka dawlad ahaan waa shirnay maa xildhibaanadeena maa madaxweynaha aniga guddoonka baarlamaanka waxaan go-aan ku gaarnay inaan bedelno waxaan ku bedelay markii puntland arrintaas ay ka keentay carqalad waxaana ku bedelnay in waqooyiga ay naga xigto puntland annagoo arrintaas ka wadna walaabtinimo iyo maaragtay wanaag inay isku soo dhawaashayna weli wax wada waqtoos una dhex mara male laakiin annaga mar walba carqaladaha jiro waxaan rabnay inaan baabi'ino oo maaragtay muxuu ahaa aysan baabi'in sida tii ugu dambeysay haddeer oo dastuurkan maaragtay wax ka bedelin oo kale annagoo ka duuleyna maaragtay walaabtinimada idris wanaag marka saa awgeed weli maana wada hadlin laakiin waktigeeda kulleyba haddii la helo hab lagu wada hadlo waxaana diyaar inaan la hadalno sida aad sheegtay haddiiba dastuurkii iyo arrintii lagu muransanaa aad xal ama waanwaan ka muujiseen maxay tahay baa la is odhan karaa sababta ku kalifaysa puntland in eedeymahan aad usoo jeediseen ay samayso runtii ma aha wax aan garan karno sida dhabta ah annaga ruuxa markaan dastuurka bedeleynay oo caqabada dastuurka xalinayna waxaan u arkeynay aan isdheheynay waa arrin u baahan in wax laga qabto oo ku dhamaan karo khilaaf walba u jiro iyo wax walbay tabanayso laakiin haddana waxaa noo soo baxday weli inay arrimihii oo dhan wado ma isku daydeen dowladda federaalka ah inaad arrintan kala hadashaan maadaama labadiina maamulba aad tihiin laba maamul oo hoos yimaada dowladda federaalka ah runtii weli kalamaan hadlin dowladda federaalka laakiin waa noogu jirtaa qorshe inaan kala hadalna haddii la yihahdo